halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa bishii oktoobar ee sanadkii hore la wareegtay maamulka iskuulo badan waxaa laga dhigay kuwo bixiya waxbarasho lacag la-aan ah dowladda ayaana bixinaysa mushaarka macalimiinta haddaba hay-adda soomaali public agenda oo baaris ku samaysa maamulka iyo horumarinta adeegyada dowladda ayaa qiimeyn ku samaysay sida ay tahay waxbarashada dugsiyada dowladda waxay hay-addu warbixin ka soo saartay tirada ardayda ka faa'iidaysata waxbarashadan macalimiinta fursadaha shaqo ka helay manhajka iyo caqabadaha howlsocodsiinta iyadoo sidoo kalena soo jeedisay talooyin cabdiraxmaan taysiir oo ka mid ah barnaamij soosaarayaasha raadiyo ergo ayaa qiimeyntaas ka wareystay mahad waasuge oo ah agaasimaha hay-adda soomaali public agenda oo jooga magaalada muqdisho wuxuu ugu horeyn weydiiyey tirada iskuulada iyo ardayda ka faa'iidaysata iskuulada dowladda afar iyo labaatan iskuul oo ay wasaaradda waxbarashada hadda toos u maamusho waan cilmubaaristan ka samaynay oo muqdishona ku yaalo waxaa dhigato arday gaaraysa lix iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo lixdan arday ardaydaas toddoba kun iyo lix boqol oo ka mida waa gabdho dadka saboolka ah ama dadka barakacay caruurta kasoo jeeda macnaha heerkay ka yihiin haddii aa qiimeyntan si hoose usii fiiriseen waxaa jirtay iskuulaadkan siyaabo kala duwan ayay dowladda gacanteeda kusoo galeen tusaale ahaan toban iskuul oo ka mid ah waxa ay u shaqeyn jireen si brivada inkastoo dhulka ama dhismaha oo dhismo dowladeed ahaa si shaksiya u shaqaysan jireen ardayda lacag ka qaadan jireen afar iyo toban ka midan iskuulaadkan barnaamijkii linjirgood iskuul ayay qayb ka ahaayeen oo taageero ka heli jiray maaliyadeed shahaado caalami ah marka toos markay dowladda ula soo wareegtay ardaydii dhiganaysa ayay dowladda ku tiiriyey lacag lagama qaadi karo oo ilaa iyo dugsiga sare lacag la-aan ayaa lagu dhiganayaa mushaarka macalimiinta iyana dowladda amaanad qaaday taas marka waxay keentay in ardaydii hore u dhigan jirtay oo lacagta bixin jirtay lacagtii laga laga dhaafo bishii december aa jirtay in la furay diiwaangelinta ardayda cusub arday badan ayaa markaas isdiiwaangelisay laakiin oo qaarkoodna ay yihiin dad arday sabool ah oo ama barakacayaal ama dadka saboolka ee magaalada jooga ah laakiin marka la fiiriyo guud ahaan ardayda dhigatay iskuuladan waxaa noo soo baxday inaysan ahayn ardayda ugu yiilatay ee bulshada ee u baahnayd in waxbarasho lacag la-aana ay helaan inaysan ahayn waxaa u malayseen ama aa ku qiyaasteen sababta inay tahay dadka inaysan gaadhin fursaddan jiritaankeeda marka la diiwaan gelinayo ardaydana sana dugsiyadada soo socda mudnaanta la siiyo dadka ugu baahida badan arrintaas warbixinta sidaa ku sheegteen bal wax yar noo faahfaahay cabdiraxmaan maadaama ay dad badanoo saboole ay magaalada ku badan yihiin waxaan soo jeedinay ardayda cusubee la diiwaan gelinayo in ayaga noqdaan in mudnaan gaara la siiyo in ay noqdaan dadka laga fikiro oo waxaa muuqata maadaama barnaamijka uu hawshiisa bilow tahay dhoweed in dad badan oo laga yaabo degmooyinka ay ku yaaleen iskuulaadkan ku nool oo laakiin sabool oo caruurtooda aan iskuul aadin da-dii iskuulkana gaaray inaysan iskuulaadkaas warba ka haynin in ay waxbarasho lacag la-aana oo ay ka jirto marka waxaan soo jeedinay in la xaqiijiyo in dadka cusub ee la qaadanayo qayb muhiim oo kamid ah ama badan oo ka mid ah inay noqdaan dadka aanan awoodin iyo sidoo kale agoomaha aanan lacagaha iskuulka si dhammaystir u baxsan karin dadka nugul oo liito in laga dhigo ahmiyadda koowaad caruurta wax la baraayo warbixintan diyaarinteeda intaa ku howlaneydeen waxyaabaha kale oo aa ogaateen sida sida ay waxbarashada u socoto tayada waxbarashada manhajka ardayda la baro iyo arrimahaasna ka waran dabcan waxbarashada qeybo kala duwanay ay falanqeyn ku samaysay dadkana su-aalo ka weydiisay waxaa ka mid a manhajka manhajka dugsiga hoose fasallada koowaad ilaa afraad hadda manhaj la diyaariyo dowladda ay qeybisaa laga dhigaa dugsiga dhexe oo kale manhaj ma lahan oo iskuulaadka manhajyo kala duwan ay dhigaan iskuulaadka gaaraanku waan booqanay kuwa manhaj kenya dhigaan kuwa manhaj unesco diyaarisay ay dhigaan secondariga oo kale manhaj midaysan ma jiro laakiin syllabus midaysan oo iskuulaadka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhigaana jiro oo taasoo sahashay in national exams la qaado sana dugsiyeedkuna ku dhammaanayo marka arrimaha manhajka weli shaqaa ka socoto diyaargarow diyaar weli ma wada ahan laakiin waxaa isleenaha waa bilow hoosayna kasoo bilaabatay tusaalaanada dugsiga dhexe oo kale masalada shanaad ilaa iyo sideedaad waxaa la qorsheynayaa in sana dugsiyeedka soo socdo lagu bilaabo manhajka cusub ee hadda la diyaarinayo oo gabagabada maraayo manhajka dugsiga sare oo kalena waxaa la qorsheynayaa in labada kun iyo labaatanta la diyaariyo marka waa shaqo socoto oo hadda lagu sii howlan yahay una baahan waqti waxaa sidoo kale waxyaabaha aan baarnay kamid ah macalimiinta oo ah udub dhexaadka barnaamijkan hadda guud ahaan ee jira macalimiinta waxaa mushaarkooda siiyo toos dowladda uga qaataan inkastoo ay jiraan laba boqol iyo dhowr macalin oo ayagana kaalmo iyo kabid ka helo walbandiga laakiin isku guud ahaan waxay wada qaataan mushaar isku mid ay wada qaataan marka caqabadaha markaa ka hadlayseen oo kale macalimiinta heshiis shaqo oo toosa inaysan ku jirin oo xilligay shaqadooda ku eg tahay ama aqoonsiyo inaan la siinin sidoo kale ka mid ahayd waxa a faahfaahiseen warbixinta caqabadaha guud ee macalimiinta haystay markaa macalimiinta wareysanay iyo maamulka aaday u tiro badnaayeen waxaa ka mid ah number one macalimiinta mushaarkooda iyo kuma salaysna aqoontooda iyo heerka waxbarasho ay joogaan laguma saleeyo macalinka looma ogola inuu laga shifto shaqeeyo hal shifto keliya ayaa mushaar lagu siinayaa hadduu sida iskuulaadka kalo private-ka ay dhahaan macalimiinta laba gelin inaan shaqeynaan rabnaa nidaamkan muu ogolo mishaarka marro kasoo daahaa iyadan caqabad kala waayo oo keeni karta macalimiinta inay niyad jabaan taasoo toos saameyn ugu yeelanaysa tayada waxbarashada iyo ardayda cashirada la siiyo caqabada noocaas oo kale oo waxaa sidoo kale jira sacadaha shaqada iskuulaadka qaar macalimiinta ku filinaysaan kuwa qaar macalimiinta ku yar macalimiintaas yar markaa saacado badan iyo ay dhigaan fasax ma helaan badan waana macalimiin isku mishaar qaadanayo qaarna ay nasiino helayaan qaarna ay nasiin helin sidoo kale waxaa ka hadasheen caqabado haysta socodsiinta howsha iskuullada taasoo kale marka markaa u fiirsateen macalimiintan aa wareysateen xalka idiin soo baxay oo wax looga qaban karo muxuu idin leeyahay arrimaha hadda ugu waaweyn oo caqabadaha ka jira iskuulaadka iyo socodsiintooda oo markaa iskuul boqotid oo ay ku sheegayaan maamulka iyo macalimiinta waxa waaye iskuulka isagoo u shaqeeya wuxuu u baahan yahay kharashaad oo joogto ah oo bilo ah oo la galo sida korontadii iyo biyihii iskuulka iyo nadaafadii musqulaha iyo dayactirka iskuulaadka haddii ay waxyaaba yaryar kuraas iyo waxyaabahaas ay ka halaabaan waxaa noo soo baxday marka laga reebo mishaarka la bixiyo wax kale oo miisaaniyad ah ama lacaga oo loo qoondeeyey kharashaadkaas ma jiro culayskii marka wuxuu ku dhacaya maamulkii iyo macalimiinta in ayaga mushaarkii la siiyo xoogaas dhiga jaraan waxaan soo jeedinay marka laba arrin midda koowaad in lacag kooban oo laakiin lagu daberi karo kharashaadkan in in loo loogu daro miisaaniyadda iskuulaadka haddii aan taas la awoodin in guulka isugu yeero guddiga waalidiinta ardayda guddiga uu yidhaahdo adinka lacag iska aruuriya adinka maamula waxaa idin keenaa resiidyada lacagaha korontada iyo biyaha iyo wixii kaloo kharashaada oo bil kasta la galo idinkaa lacagta haysanaayo taasna marka waxay keeneen maamulkii inuusan ardaydii ka qaalin lacag taasna waxay sidoo kale kor usii qaadaysaa in dadkii deegaanka ay dareemaan lahaansho inay iskuulka ayaga leeyihiin inay ilaashadaan inay socodsiintiisa iyo shaqada iskuulkaas iyagana ay qayb ka yihiin maado marka qiimeyntan aad samayseen xilliga aad samayseen iyo tusaale ahaan iskuullada aad booqateen iyo dadka aad ku wareysateen taas noo yara faahfaahi sagaalkii februaayo ayaan si toosa u bilownay inaan wareysyada iyo booqashada iskuulaadka bilowno ilaa iyo tobankii abril sanadkan ayaan xogta soo ururinaynay kadibna waxaan bilownay qoristeedii waxaan wareysanay ilaa laba labaatan qofood oo xogogaal ah arrimahan waxbarashada gaar ahaan iskuuliska public schooliska waxaa ka mid ahaa arday maamulayaal macalimiin shaqaale ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale kormeerayaal khubro waxbarasho macalimiin jaamacadeed dad kala duwan aan ku wareysanay waxaan sidoo kale booqanay lix iskuul oo ka mid ah afar labaatanka iskuul oo aan soo aragnay sida u shaqeeyaan howlwadeenadooda kala duwana la fariisanay lasoo sheekaysanay soo wareysanay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda soomaali public agenda oo isaga oo jooga magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu waramayey cabdiraxmaan taysiir oo ka mid ah barnaamij soo saarayaasha raadiyo ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada